جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon oo warka subaxnimo weerar qorshaysan oo gaadiid looga gubay cadowga allah ayaa xalay ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa qaraxyo lagu dilay sargaal iyo askar murtadiina oo ka dhacay degmada bardaale ee wilaayada baay madaxweynaha kooxda riddada soomaaliya ayaa qiray in ciidanka itoobiya ay si dhammaystiran gacanta ugu hayaan gobolka gedo isagoona dhanka kale ku celceliyey inay diyaar u yihiin raaligelinta hoggaanka xabashida itoobiya kulan wadatashi ah oo u socday hoggaanka dhaqanka beesha gaaljecel ayaa ku soo gebagaboobay degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan wejiga labaad xamallada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo sahyuuniyadda yuhuudda ayaa duqaysay magaalooyin ay maamulaan shiicada xuutiyiinta oo ku yaala gudaha dalka yemen fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaano ka tirsan wilaayaadka islaamiga baay jubbada dhexe iyo galgaduud ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qeybiyey deegaano ka tirsan wilaayaadkaasi
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
waa subax isniina taariikhda hijrigana waa toddobiyo labaatanka bisha rabiicul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan weerar qorshaysan oo gaadiid looga gubay cadowga allah ayaa xalay ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay kamiin u dhigeen kulanyo maleeshiyaad murtadiin ah oo sahay u waday saldhigga bilidoogle ee wilaayada shabeellaha hoose kamiinka waxa uu si gaara kaga dhacay deegaanka buulalow ee u dhexeeya degmooyinka afgooye iyo wallaweyn gubashada waa saddex gaari oo xamuul ah oo sahay waday qanimadana waa hal gaari oo xamuul ah oo ka mid ahaa gaadiidkii sahayda waday khasaare dhimasho iyo dhaawacna waa uu jiraa sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay laba qarax ku weerareen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin magaalada marka qaraxyada ayaa geystay khasaare soo gaaray murtadiinta inkastoo weli aan la cayimin xajmi ahaan inta ay la eg tahay khasaarahaas ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal ku qaadeen xerada murtadiinta ee ilbiq dhanka baay waxaa xog dheeraada laga helayaa howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada bardaale kaas oo lagu dilay maleeshiyaad murtadiin ah dhimashada waa saddex murtad oo uu ku jiray sargaal caan ku ahaa dhibaateynta dadka muslimiinta ah kaasoo lagu magacaabi jiray yuusuf maxamed macalin ibraahim kuna magac dheeraa yuusuf madaxi sargaalkan ayay in muddo a mujaahidiintu ku daba joogeen saacadihii lasoo dhaafay ayuuna shartiisa allah dhaafiyey ummadda muslimiinta dhaawacana waa afar murtad isla wilaayada baay mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta xabishida itoobiya ee degmada diinsoor sidoo kale mujaahidiintu waxay weerareen xerada murtadiinta ee xere koowaad ee isla degmada diinsoor madaxweynaha kooxda riddada soomaaliya ayaa qiray in ciidanka xabashada itoobiya ay si dhammaystiran gacanta ugu hayaan gobolka gado isagoona dhanka kale ku celceliyey inay diyaar u yihiin raaligelinta hoggaanka xabashida itoobiya cabdulqaadir maxamed rabbaani ayaa warbixintan inoo sii ambaqaadaya waraysigan oo uu bixiyey madaxweynaha kooxda riddada soomaaliya ayuu kaga hadlay arrimo badan oo ay ka mid tahay xaaladda liidata ee uu maamulkiisa wajahayo iyo qulqulatooyinka siyaasadeed ee kala dhexeeya dowladda xabashida ah ee etoobiya murtad gargurta ayaa sheegay in etoobiya ay faragelin ku hayso nidaamkiisa wuxuuna markii ugu horreysay ka dhawaajiyey in ciidanka xabashida ay gebi ahaanba la wareegeen gacan ku-haynta gobolka gedo si gaar ah garoommada diyaaradaha
Ethiopia etoobiya keli ma sheeganayso qodobada ku yimid is-afgaradkii m o u-ga balse muddo sannado dheer laga joogo ayay faragelin ku haysay soomaaliya wixii ka dambeeyey heshiiskii m o u-gana waxay etoobiya hubaysay kooxo iyo odayaal qabiil oo soomaali ah waa arrin la og yahay in etoobiya ay hub sharci darraa u soo dirtay soomaaliya marka laga hadlayo koonfurta soomaaliya gaar ahaan gobolka gado waxay etoobiya la wareegtay dhammaan garoomada diyaaradeed ee gobolkaas iyadoo ku andacoonaysa in ciidamo masaari ah lagu waday inay ka soo degaan garoomadaas marka ma garanayo waxay cogsatay dowladda etoobiya waxay jebisay dhammaan qawaaniinta ka jira dunida cadaawadda soomaaliya iyo etoobiya waxay u laabanaysaa oo ay soo jiitamaysay boqolaal sanno ka hor wax cusubna ma aha laakiin annagu waan soo afjarnay cadaawaddaas albaabadana waan u furnay dhammaan dowladaha dariska ah xilligan la joogo waxaan ka shaqaynaynaa sidii aan u hagaajin lahayn xiriirka aanan leenahay etoobiya laakiin waxaan ka xumahay in etoobiya ay ku tumatay dhammaan shuruucda mushkiladdii qarniyo ka hor jirta ayay dib u soo celinayaan iyagoo damqinaya dhaawacyo horay oo ay isgaarsiiyeen soomaaliya iyo etoobiya waxaan rajaynayaa in etoobiya ay caqliga ka shaqaysiiso dhabbaha saxanna dib ugu soo laabato xigmadna u adeegsadaan xalinta dhibaatada hadda taagan iyagoo maraya waddooyinka nabadgelyada وأن يتحلوا بالحكمة وأن يعملوا على حل هذه المشكلة من خلال السبل والوسائل السلمية isagoo ka jawaabayay su-aal ahayd bal haddii ay jiraan dowlado ay ku tuhunsan yihiin in ay gadaal ka riixayaan damaca etoobiya ee la xiriira qabsashada badda soomaaliya wuxuu xasan sheekh ka gaabsaday inuu farta ku fiiqo dowlado gaar ah laakiin waxa uu sheegay in ay rumaysan yihiin in dowlado ay gadaal ka riixayaan damaca etoobiya maadaama aanay etoobiya awood u lahayn in ay saldhigyo militari iyo dekedaba dhisato xitaa haddii ay hesho badda soomaaliya
One thing is uh, hal arrin waa mid iska cad etoobiya awood uma hayso dhisidda saldhigyo militari iyo waddooyin waaweyn waxaa jira dowlado iyo dhinacyo dana leh oo gadaal ka taagan etoobiya kuna riixaya inay la wareegto badda soomaaliya ma garanayo cidda rasmiga ah ee ay yihiin dowladahaas waxaan hubno ayaase ah inay jiraan dowlado gadaal ka taagan etoobiya waan ognahay etoobiya awood uma hayso inay waddooyin dhisato sidoo kale amni ku soo dabaasho dalkeeda waxaa haysta dhibaatooyin badan mana doonayo inaan ka sii faalloodo mashaakilkaas waxaan rabo inaan kuu sheego ayaa ah inaan aaminsanahay in etoobiya iyo abiy axmed aanay awood u lahayn inay dhistaan saldhigyo militari dekado iyo waddooyin waaweyn su'aashuse waxay tahay waa kuma cidda gadaal ka riixaysa etoobiya المهم هو من هو وراء ذلك ومن يدفع اثيوبيا للقيام بذلك وهذا- ونتطلع الى هذه الاجابه قريبا dagaalka ka dhanka ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee uu murtad xasan sheekh maxamuud waday inta uu xafiiska villa soomaaliya fadhiyo ayuu ku sheegay in uu yahay dagaal ay wakiil kaga yihiin caalamka laguna doonayo in lagu ilaaliyo amniga mandiqadda xilliga la joogana aanay dowladdiisu marnaba ku fakarin dagaal toos ah oo ay la gasho dowladda salbiidda ah ee etoobiya well, first of all, Somalia is in a war.
marka hore waxaan ku jirnaa xaalad dagaal oo ah dagaal ka dhan ah argagixisada kuwaasoo ah kooxo taabacsan alqaacida dagaalkaas aan ku jirno waxaan wakiil kaga nahay guud ahaan caalamka si amni iyo xasilooni looga helo mandiqadda ma ku fakarayno inaan galno dagaal ka dhan ah etoobiya horeyna waan kugu sheegay ma filayo in xaalku dagaal gaari doono الوضع لن يصل الى هذا المستوى ويقود الى حرب hadalka xasan sheekh maxamuud ayaa ka duwan kan ka soo yeeray madaxda etoobiya iyo tallaabooyinka ay qaadayaan kuwaas oo marar badan sheegay in ay awood ku raadin doonaan bad ay yeelato etoobiya dowladda xabashida etoobiya iyo shacabkeeda ayuu murtad xasan sheekh maxamuud madaxweynaha kooxda riddada soomaaliya waxa uu u diray fariin uu ku tilmaamay mid muhiim ah taas oo ah in nabad lagu dhammeeyo khilaafka maadaama buu yidhi aanu nahay dad wadaaga dhulka diinta iyo dhaqanka isagoo beerlaxuusi kaga raadinaya madaxda xabashida What the, my message is uh, very important.
fariintaydu waa mid muhiim ah waxaana ku leeyahay shacabka iyo hoggaanka etoobiya waxaan nahay dad daris ah kumanaan sano sidaas darteed khiyaarka keliya ee noo furan waa inaan si wada jir ah daris wanaag ugu noolaano shucuubta soomaaliya iyo etoobiya waa shucuub daris ah waxaan wadaagnaa dhulka diinta dhaqanka iyo arrimo badan waxaan nahay shucuub aanay jirin waxay ku kala gedisan yihiin marka aan xoogga saarno waxaan ku midaysannahay khilaafaadka yaryar ee noo dhexeeyana aan xalinno نحل ما يفرقنا او الاختلافات البسيطه بيننا not interfere waraysiga uu xasan sheekh maxamuud siiyey telefishinka aljaziira oo soconaya ku dhowaad hal saac ayuu ku soo hadal qaaday dowrka masar ee soomaaliya wuxuuna meesha ka saaray in ay jiraan ciidamo masaari ah oo xilligan ku sugan dalka soomaaliya kaalinta alqaahirana wuxuu ku sheegay taageerada iyo taakulada maleeshiyaadka riddada mahadsanid rabbaani kulan wadatashiyaah u socday hogaanka dhaqanka beesha gaaljecel ayaa kusoo gebagaboobay degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan faafahinta warbixintan waa kan yaasir maxamed kulankaani oo ahaa mid wadatashi ah islamarkaana u dhexeeyey hogaanka dhaqanka iyo waxgaradka beesha gaaljecel oo socday muddo sideed maalmood oo xiriir ah ayaa kusoo gebagaboobay degmada buqa qable ee xarunta wilaayada hiiraan kulankaani oo isugu yimaadeen culimmada waxgaradka iyo hogaanka dhaqanka beesha gaaljecel ayaa waxay beeshu ka soo saartay bayaan adag oo ay ku iclaamisay in deegaanadeeda ay ka difaacayaan murtadiinta haddii ay duulaan kusoo qaadaan hogaanka dhaqanka beesha gaaljecel ayaa sidoo kale sheegay inay naf iyo maalba ku garab taagan yihiin mujaahidiinta bariga afrika ugu horreyntii waxaa halkaasi laga akhriyey bayaankii ka soo baxay kulankaasi kow dhaqanka beesha waxay si buuxda isula qaateen in ay waajibaadkooda koowaad ka dhigaan gaarsiinta dadka ay hoggaanka u yihiin diinta allaah lambar labo beeshu waxay qaadatay dardargelinta arrimaha jihaadka iyo garab istaagga mujaahidiinta bariga afrika lambar saddex beeshu waxay ugu baaqaysaa dadkeeda ansaarta ah gabar iyo wiilba in ay ka qayb qaataan difaaca diinta allaah
intaasi kadib odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha gaaljecel ayaa eeday qodobadii ka soo baxay kulankaasi iyagoona sheegay inay dhaqangelinayaan shirkan beelweynta gaaljecel ee ka dhacay wilaayada islaamiga hiiraan gaar ahaan muxaafadada buqa qable ay ku tashanaysay beelweynta gaaljecel ilaahay baa ku mahadsan bayaankii sideedda qodob ahaay ee ka soo baxay beelweynta gaaljecel waa ayadaynaa waana aqbalnay waana afkaayna sida bayaankaba loo sheegay shirka halkan ka dhacay wuxuu ka dhacay horta marka ugu horraysa gobolka hiiraan degmada buqa qable shirkaas oo ay ka soo qayb gashay beesha gaaljecel nabadoonyaheeda ogaaskeeda nuquubadeeda meel kastoo joogaan beelaha gaaljecel intay ku dhaqan tahay sida shabeellooyinka iyo baa iyo bakool iyo hiiraan shirkaas ujeeddadiisu waxay tahay horumarinta kitaabka ilaaheey isgarabtaagga walaalaha mujaahidiinta ee u dagaalamayo ilaahay dartiis si ay gaalo waddanka looga saaro allaahu akbar kulankan barakada badan lahoo meeshan ka dhacay maanta waxaa ku kulmay beesha gaaljecel muddo siddeed maalmood ah ayaa kulankan u socday oo xaalado kala duwan oo danaha ayaga kuwadaho beesha iyo maaragtay diinta sidii looga koryeeli lahaay sidiiba beesha lagu yaqaano ansaar inay tahay kulankayna ahaay anigaan hadda hadlaayo nin oday ahoo maaragtay beesha gaaljecel hiiraan nabadoonadeeda ninkuu weynayaan nahay booshkaydii qorigaydana waa haystaa waxaan diyaar u ah inaan ku dhinto waxaan diyaar u ah inaan gaal ku dilo muslimka wadanka isqabsado gaalana ay naxquusto hoos u dhacdo ayaan diyaar u ahay waxaan u midownay in aan la dagaalanno cadowga allah subxaanahu wa tacaala kiisa khaarijiga ah iyo kan gudaha ah labadaba waxaan u midownay waxa loo yaqaano macawusleyda ama mooryaanta ee u xusulla duubaya dulliga iyo gaalada bakhtiga ah inay beesh u soo horkacaan inaan la dagaalanno ayaan u midownay waxaan marka ugu horraysan leenahay tuubuu ilallaahi towbata nasuuxan beesha gaaljecel ee degta wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayaa sidaanoo kale horey u iclaamisay inay garab istaagayaan mujaahidiinta iyagoona ballanqaadkoodii ka dhabeeyey islamarkaana garab iyo gaashaan u noqday mujaahidiinta deegaanadoodana ka difaacday xamladii uu cadowgu ku soo qaaday mahadsanid yaasir wejiga labaad xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee gadow cazaam carafaad ayaa warbixintan inoo diyaariyey iyada uu soo gebagabay wejigii koowaad ee xamladii irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ay ku dhawaaqday wilaayada islaamiga gedo ayaa waxaa degmooyinka deeganada wilaayada ka bilowday wejigii labaad ee xamlada ciidamada xisbada ka howlgala degmada ceelcad ee xarunta wilaayada ayaa waxay soo bandhigeen waxyaabihii la mamnuucay oo ay ka mid yihiin raashiinka dhacay mobeelo daawooyin kaas ay ku soo bandhigeen fagaaro ku yaala bartamaha magaalada goobtan lagu soo bandhigay waxyaabaha dhacay ayaa waxaa ka hadlay nabadoono qaar ka mid ah waxgaradka degmada ceelcadde iyagoona soo dhoweeyey waxqabadka ciidamada xisbada kana hadlay dhibaatooyinka ay leeyihiin waxyaabaha dhacay رشاد الأمة إلى سبيل الرشاد حملتي مدة بشأة سعوتي oo wilaayadeenna ay ku dhawaaqday oo degmooyinka gobolka iyo tuulooyinka iyo baadiyahaba intaba soo martay ayay daba socotaa waatan aad arkaysaan oo horteenna lagu hayo waxyaalaha dhacay oo dadka caafimaadkiisa iyo badqabkiisaba u daran duunyada lafteeda waxyaalaha ay ku sumoobayaan oo ku baaba'ahayaan ka mid ah marka aad iyo aad baan wilaayada ugu hambalyaynaynaa jazaahullahu baan leenahay wax la taaban karo ayay qabteen aad baana ooga mahad celinaynaa waana soo dhawaynaynaa hal- hasii laban laabo ayaan leenahay insha allahu tacaala dhibaatooyinka ay leeyihiin waxyaabaha dhaco tusaale ahaan waxay leeyihiin xaalad caafimaad darro oo la soo dirista qofka cunay ama cabay inta badan qofka haddii uu isticmaalo waxyaabaha dhacay oo uu jidhkiisa ay galaan oo uu cabo ama uu cuno waxa waxyeeloobayo sunti qaadahayo calooshiisa wax kasta oo la isticmaalo marka ugu horreysa waxay tagaan beerka beerkaa sumoobahayo dheefshiidkii baa sumoobahayo xaalad caafimaad darra qofka la garays- la darsiiso oo halis buu gelahayaa waxyaabo kaloo waxaa jira marka ayagana la isticmaalo oo jirka laga isticmaalo sida saabuunta ee, bahasha la yidhahdo shaambada ee, kareemada waa dhacaan ayaguna sidoo kale waxayna ka samaysan yihiin dhammaantoodba kiimika ku keeni karaan waxyaabo la yidhahdo skin rashes oo aan laga yaabo inaadan weligaa caafimaad aadan ka helin oo aakhirna jirkaada u gogo'o dadka ganacsatada ee magaalo kasta jooga oo dadka islaamka ah magaalada ay joogaan ka ganacsanayaan xil baa ka saaran mas-uuliyad baa ka saaran qof walba oo ganacsi ahow dadka aad u shaqaynayso mas-uul inaad ka tahay ogow xil inuu ku saaran yahay ogow waxyaabaha aad keenaysana si control waxyaalaha ummadda dhiba oo ciidamadu ay ka soo saareen magaalada oo yaallay oo wax dhacay ah oo ummadda wax masaaliixa oo ugu jira aan la arag ilaahigaasaa mahad iska leh walaalaha shaqeeyey oo so- soo ogaaday beledka in arrimahaasu ay ku jiraan oo soo aruuriyo oo ka soo qaado meelaha yaalleen iyo cidda haysay ka soo qaaday waxaan leenahay waa mahadsan yihiin waajibkooday guteen annaguna indhahanagaan galabta ku arkaynay oo markhaati baanu ka nahay wixii beledkaa ku jiray oo la soo saaray oon ummadda dan u ahayn waan aragnaa galabta hortanadaa la soo dhiga ilaahay baa mahaddaas iskale ciidankaa iyo maamulkiisabana waa u mahad celinaynaa war waxaa nala kala hadlahayo oo la diidahayo ha la iska daayo danuba kuma jirteen war waxaa naloo tilmaamahayana aan qaadanno walaayada islaamiga godo ayaa degmooyinka deegaanada walaayada ka wadaa wejigii labaad ee xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad iyadoona guud ahaan bulshada muslimiinta ay si weyn u soo dhoweeyeen mahadsanid casaam sahyuuniyadda yuhuudda ayaa duqeeyey magaalooyin ay maamulaan shiicada xuutiyiinta oo ku yaala gudaha dalka yemen nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixintan inoo haya wararka naga soo gaaraya dalka yemen ayaa sheegaya in diyaaradaha dagaalka maamulka sahayanada yuhuudda ay duqeymo ka geysteen magaalooyinka ay maamulaan malishaadka shiicada xuutiyiinta ee gudaha dalka yemen iyagoo beegsaday garoonka diyaaradaha raas ciisa ee dekada xudayda malishaadka xuutiyiinta war-saxaafadeed ay soo saareen waxay ku sheegeen inay baneeyeen inta badan haamaha shidaalka ee dekada xudayda ka hor weerarka balse muuqaalada laga soo bandhigay weerarkan ayaa muujiyay dab xooggan oo qabsaday haamaha kaydka shidaalka ee yaalla qaybo ka mid ah dekada xudayda taasoo muujinaysa suurtagalnimada khasaaraha dekadan ka soo gaaray weerarkii labaad ee yuhuuddu ka geysteen tan iyo toddobadii oktoobar weerarada yuhuudda ee gudaha yemen ayaa mar kale u muuqanaya kuwo ku dhisan curyaaminta dhanka dhaqaalaha sida ay sheegayaan falanqeeyaal arrintaasi ka hadlay waxay muujinaysaa arrintan in yuhuuddu aysan haysan xogo sirdoon oo ay ku beegsan karaan saldhigyada xarumaha ciidan iyo xubnaha muhiimka ah ee xuutiyiinta si ka duwan xaaladda ka taagan lubnaan oo ay yuhuuddu ka geysanayaan weeraro sirdoon oo lagu burburiyey qaab dhismeedka hoggaanka maleeshiyaadka la magac baxay xisbullah
mahadsanid abuushayba fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaano ka tirsan wilaayaadka islaamiga baay jubbada dhexe iyo galgadood ayaa ka faa'iidaystay sekada xoolaha nool oo laga qeybiyo deegaano ka tirsan wilaayadaas aan ku horumarna wilaayada islaamiga ee baay boqolaal isugu jirta masaakiin iyo fuqaro ayaa ka faa'iidaystay qeybinta sekada xoolaha nool oo si rasmi ah kaga bilaabatay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay deegaano hoostaga degmada bardaale ee wilaayada baay ayaa nasiib u yeeshay inay noqdaan deegaanadii ugu horreeyey ee laga qeybiya sekada xoolaha nool waxaana ka faa'iidaystay boqolaal masaakiin iyo fuqaro ah kuwaasoo u baahnaa in xilligan wax la siiyo deegaanada laga qeybiyo sekada xoolaha nool waxaa ka mid a deegaanka kurtun oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada bardaale waxaana dadka masaakiinta iyo fuqarada la siinaya xoolo isugu jiray geel iyo ari qaar ka mid a dadka nasiibka u yeeshay in la siiyo sekada xoolaha nool ayaa idaacadda islaamiga andalus la hadlay iyagoona ka mahadceliyey xoolaha la siiyey mujaahidiintana u duceeyey dhanka kalena habaaray gaalada iyo gaalraacyada
xaggee joogtaa maxaa lagu siiyey marka adiga asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله maama magacaaga ii sheeg magacan xaliil cali meel kurti la yidhahda jooga aafo deriya la isiiyey dad nool oo geela la siiyey dad badan deriya la siiyey adi maxaa lagu siiyey sanna oo xiri ah alxamdulilah ilaahay maxadkiis farxada iyo duqada ilaahay maxadkiis waa u ducayna mujaahidiin ilaahay galankooda kurti yeela waa u ducayna dad oo iska qabraysana hoola la siiyey noqonay hoolahay masuulkan geysanay aga alxamdulilah ilaahay maxadkiis waa u ducayna ilaahay diintiyo gaalada alla laga jiriyo diin allah siiyo diin diintaasi allah siiyo saasaan u ducayna mid ka mid a odayaasha deegaanka kurtun oo dhankiisa la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa faahfaahin ka bixiyey xoolaha la bixiyey iyo dadka xoolaha la siiyey ee masaakiinta ah alxamdulilah ilahay kamahadsan ninka dhiiri meelungeyka aragaani erin san shaga la siyaay masaakiinta geelna alhawleefa la siyaay intuuna nin muuqati nima eedin biliraanka dhiiri alxamdulilah ilahay nin zaaid eelena eedan ka faraxsanna eedan ka faraxsanna haye ilaa inay ziyaada leno dad masaakiin ee walboose ka jiraan waayeli ka jiraan balaanka jirta iyago la siyaay kaase alxamdulilah eelaan ka faraxsanahay eelaan ka faraxsanahay amnigi iyo istiqraarki iyo meeliyaali iyoona walaalo yoona si arada yoona amniga subaayan iyo eelaan ka faraxsanahay maalmaha soo socda ayaa la filayaa hadduu alla idmo in deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay laga qeybiyo sekada xoolaha nool oo si rasmi ah kaga bilaabatay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay dhanka wilaayada jubbada dhexe waxaa warbixintan ku eegaya sekada laga qeybiyey cabdiwahaab maxamed bukhaari degmada bu'aale ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaa si la mid ah wilaayaadka kale si rasmi ah uga bilowday qaybinta sakada xoolaha nool taas oo ay ka faa'iidaysteen kuwa tabarta daran ee mudan in la siiyo sakada laga soo qaado muslimiinta uu allaah gacantooda xoolaha geliyey boqolaal dadweyne ah ayaa isugu soo baxay fagaaraha sakada lagu qaybiyo ee degmada bu'aale kuwaas oo horey loo soo xulay waxaana goobta laga bixiyey dhammaan xoolaha sakada laga qaado ee ari iyo ishkin intaba hawsha saka qaybinta degmada bu'aale ayaa ku bilaabatay sida tan magaca uu wareeyo waxaa la dhahaa cabdiraxmaan maxamed xasan kan ku-xigo waxaa la dhahaa seynab ciise cumar caasha maxamed axmed faadama cabdulaahi jacfar xasan axmed cadde ha dhegaysteeno qaar ka mid ah dadkii sanadka nasiibka u helay in sakada ay qaataan ayaa la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus waxaan joognaa goobta xoolaha sikaabaadka lagu qaybsaday maanta degmada bu'aale sakaa laga qaybinaya maanta waxaa laga qaybinaya degmada bu'aale seke waa sekadina maanta waxaa nasiibka ilaahay ka dhigay neef geel ah dadka walaalaha laga soo qaaday ilaahay ajir axsanaad ilaahay ha ka siiyo dadka la siiyena wixii la siiya ilaahay ha u barakeeyo waxaa na siiyey walaalaha mujaahidiinta xarakatulmujaahidiin al-shabaab magacii salaado axmed aadan degmada bo'aalan joogaa maanta alxamdulilah ilaaha mahad iskale mujaahidiinta neef geel ee ay siisi ilaaha mahad iska leh alxamdulilah ilaahay gacantooda guulha ka dhaga gaaladana ilaahay ha jebaya odowga soo duula ilaahay naga qabta magacayga maxamed isaaqa layidhaahaa maxamed isaaqow waa u jeednaa inaad aragga la'dahay bal ka waran maanta halkan maxaa ka socda bu'aal halkan waxaa ka socda barwaaqa iyo nabad oo mujaahidiinka ay dhiibeen oo xoolo eh, geel ari lo eh, oon anukan helnay dadkamaana naftay aan helay qaalin geel qof in la siiyo sakada mudanaa tahay oo da ah haddana araggala een, bal intee in la eg baahi ayaa u qabtay in sakada lagu siiyo sekada in la siiyo qof aragda oo sideetan jir ahaan ah dhibaan u qabi haddee dadka ninbaaba nasiibkii unbuu qaaday dadka waraaqaha geel iyo ari iyo lo halkoo weelaa lagu wada ridhaya ilaahay qadartiis nin kastaba gacanta la gal baa la dhihi kii lo usoo baxdo lodiisuu qaadanhayaa Ha.
kii geel usoo qotaa lodiisuu qaadanhayaa anigu waxaan ku jiray ee, dadkii looda nasiib ku helay labadaa qaalmood oo horteenna taagan ayaana maxay ahayd ay helay waana ku qanacsanahay waana ku ducaynhayaa ilaahay muslimiintu meel kasta oo ay joogto gul iyo garba buuxda allah siiyo oogidda fariidada sakada ayaa sannad kasta ka qabsoonta wilaayaadka islaamiga ah in ka badan hal caqdi waana mid ka mid ah ujeedooyinka waaweyn ee mujaahidiinta ay dhiiggooda dhulka u waraabiyeen fulintiisa sannad kastana ay ka faa'iidaystaan kumannaan kun oo masaakiin ah kuwaasoo ku dhaqan dhulka ay mujaahidiinta maamulaan mahadsanid bukhaari dhanka wilaayada galgaduud oo saka qaybintan ay ka socotana waxaa warbixintan ku faahfaahinaya marwaan maxamed xilli wilaayada islaamiga ah ee galgaduud uu si habsimo leh uga socdo mashruuca qaybinta sakada xoolaha noola kaasoo ay ka faa'iidaysteen dadweyne aad u fara badan oo fuqro iyo masaakiin isugu jira ayaa waxaa dhowaan laga qaybiyey degmada ceelbuur iyo deegaanada hoostaga sakada xoolaha nool ee laga qaybiyey magaalada ceelbuur iyo deegaanada hoostaga ayaa waxaa ka faa'iidaystay qoysas masaakiin iyo fuqaro ah waa kuwan qaar ka mid ah qoysaskii ka faa'iidaystay mashruucaani oo ka warbixiya xoolaha ay qaateen iyagoona u duceeyey mujaahidiinta islamarkaana habaaray gaalada waxaan joogaa eh, wilaayada caalbuur xoolo aan qaatana waa shan neef oo ari ah oo sake ah haa, oo wilaayada caalbuur ay ay siisay marka horey maya hadda iga horeysa wilaayada intaas nagu tala gasha insha allah waa waan u duceynaa insha allah waxaan leenahay ilaahay barakeeyo cadowna ilaahay jabsho wilaayada iyo diinka islaamkana allah kor dhugo dadka sakada jooga waxaan ilaahay maalkooda u barakeeyo maalkooda ilaahay u barakeeyo ilaahayna maaragtay badal khayr qabaa siiyo xasan cabdulaahi maxamed waaye Ee, waxaan joogaa deegaanka ceelshiila hoostaga degmada ceelbuur Ee, arigii zakada ayaana la siiyey oo lagu qeybinaya deegaanka waa ku mahadsan yihiin xarakadu Ee, ilaahay baa meesha isugu kaa keenay ma hadda asaa iska leh Haa, markii ugu horreydoo la isiiye waaye ari zaka ah ilaahay baa ku mahadsan aaday u fiican tahay qaabka wax loo bixiyo iyo waddanka nabadiisa iyo amniga si kastaba aaday u fiican tahay ilaahay baan ka rajeynaynaa meelaha hadda gaalada iyo haystay in wilaayada ku wareegto ilaahay baan ka rajeynaynaa insha allah waxaan leeyahay gacantiina kor allah yeelo gaalada allah jibiyo islaamka allah ciseeyaan leeyahay cabdiwaaxid macalin cumar warsame xirsi oo jooga ceelshiil degmada ceelbuur sake waa laysiiyey laba neefaa laysoo beri maa siday anigoo gurgayga jooga oo haddiiba alla kale iska jiifa aa mujaahidiinta ii soo garata inay sakada ii keentay mujaahidiinta waxaan ku duceeyahaa toddobada arla arlada u korraysa magacooda iyo maamuuskooda allaha gaarsiiyo ilahay idankiisa cadowgoodana allaha qabto gaalada haysata allaha ka jabiyo allaha jabiyo hadday idin damoo tagaan sidii dabayl ha u dudeen duudkooda ha idin soo xajeen mid baktiya mid sii baqaa ilahay ha ku baakimo hadday idin damoo tagaan sidii dabayl ha u dudeen duudkooda ha idin soo xajeen mid baktiya mid sii baqaa ilahay ha ku baakimo gacantooda gacan shaydaan waaye gacantooda allaha gooyo qaybinta sakada xoolaha nool ee laga sameeyey magaalada ceelbuur iyo nawaaxigeeda ayaa ku soo aadaysa xilli degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud laga qaybiyey sakada xoolaha nool taas oo ay ka faa'iidaysteen qoysas fuqaro ah aad buu u mahadsan yahay marwaan warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doono hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu